shir caalami ah oo ka dhacay magaalada berliin ayaa looga hadlay geedi socodka nabadda ee dalka libiya shirkan oo ay kasoo qaybgaleen dhinacyada libiya iyo wasiiro caalamka ka socda ayaa diiradda lagu saaray doorashada ka dhacaysa dalka libiya iyo weliba sidii dalkaasi looga saari lahaa ciidamada ajnabiga ee halkaasi jooga xuseen saxnuuni ayaa warbixintan qaahira kasoo diray
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jarmalka hayko maas ayaa sheegay in wadahadallada liibiya oo ay martigelinayso dowladda jarmalka arbacadii in diiradda lagu saaray hubinta doorashooyinka loo qorsheeyey ka bixidda dagaalyahanada ajaaniibka iyo calooshod u shaqaysayaasha iyo midaynta ciidamada ammaanka ee dalkaasi wasiirka ayaa intaasi ku daray ka qaybgalayaasha wadahadallada loo qabtay liibiya in ay doonayaan hubinta taageerada beesha caalamka xogoya arrimaha dibadda ee maraykanka antonio blinkan oo isna ka qaybgalay wadahadalladaasi ayaa sheegay in ay aad muhiim u tahay in liibiya ay qabato doorashooyinka guud bisha diseembar oo ah waddada keliya ee lagu xaqiijin karo nabadda iyo xasiloonida dalkaasi waxaan wadaagnaa guud ahaan himilada ah in liibiya ay ahaato mid madax bannaan xasiloon midaysan oo amni ah kana madaxa bannaan faragelinta shisheeye ayuu yidhi xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka kulanka berliin oo ay ka qayb galeen dowladda midnimada qaran ee ku meelgaarka ah ee liibiya qaramada midoobay iyo xoogaga ay qusayso iska hor imaadyada ayaa loogu gol leeyahay in la abaabulo sidii loo heli lahaa taageerada beesha caalamka ee geedisocodka siyaasadeed iyo in la xoojiyo xabajoojinta kulankan ayaa daba socday shirkii kan ka horeeyey ee ka dhacay magaalada berliin horaanta sanadkii hore kaasoo lagu soo bandhigay dhibanaha dhabaha siyaasadeed milatari iyo dhaqaale si wax looga qabto fawdada iyo rabshadaha dalkaasi soo maray tan iyo markii kacdoon ay taageertay neto xukunka looga tuuray mucaamar al khadaafi madaxweynihii hore ee dalkaasi sanadii kii libiya oo taageero ka helaysa qaramada midoobay waxay samaysay horumar degdeg ah sanadkii lasoo dhaafay taasoo wax looga qabtay joojinta fawdada iyo qalalaasaha hareeyay dalkaasi muddo toban sano ah laba dowladood oo isku hayay bariga iyo galbeedka dalka libiya ayaa ogolaaday xabajoojinta iyo samaynta dowlad midnimo qaran oo diyaarinaysa doorashooyinka dalkaasi bisha diseembar xeeldheerayaasha carabta ayaa sheegaya in weli halis weyn ay jiri karto iyadoo ay jiraan shaki ku saabsan sida ay uga go-an tahay dhammaan dhinacyada liibiya doorashooyinka iyo weliba sii joogitaanka kooxo badan oo hubaysan oo ay taageerayaan dowlada shisheeye iyo maleeshiyaada calooshood u shaqaystayaal ah xuseen saxnuuni v o a qahira